إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala gobolada baay iyo bakool faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka kenya ku gaaray weerar ka dhacay xadbeenaadka ah ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab tahay cidda keliya ee u taagan difaaca badda soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka oo ku fashilantay siyaasadda iyo dagaalka walaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa safar shaqo ku tagtay qaybo ka mid ah degmooyinka walaayada afar dhibic shan malyan ayaa ku barakacay colaadda ka taagan etoobiya diyaaradaha gumaysiga yuhuudda ayaa habeenkii xalay duqeymo ba-an ka geystay deegaano dhowr ah oo ka tirsan marinka khasa دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala gobolada bakool iyo baay rag hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisiin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii xerada ku sugnaa ayaana halkaa ku dhaawacmay intii uu socday dagaalka waxaa gubtay teendhax ciidamada ugu dhisneed xerada ay joogeen halkaas oo ugu keedsaneed seenad huba dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalad dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buuri ee hoostaga magaalada baydhabo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka kenya ku gaaray weerar maalmo ka hor ku qabsaday deegaano dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagalo u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda kenya kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada kamboni iyo sariiraha dhimashada ciidanka kenya ku gaaray weerarkaas ayaana gaaray ilaa saddex askari halkaas sidoo kalena dhaawacu uu marayo ilaa siddeed askari sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab tahay cidda keliya ee u taagan difaaca badda soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee hor istaagi karta xabashada etoobiya ee damaca kaga jiro badda soomaaliya wuxuu ku sifeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay yihiin rag caqiido adag leh islamarkaana hor istaagi kara damaca etoobiya warkan ayuuna ku qoray bartiisa twitterka sidoo kale wuxuu sheegay ninkan oo horey usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda la taliyaha amniga iyo xildhibaanba wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto soomaaliya xasan sheekh nidaamkiisna oo halkaa ka bixi doono waxaana aragtidaa qaba dad badan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin iyo khubaro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka oo ku fashilantay siyaasadda iyo dagaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
mid ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa aadeenno kala duwan u jeediyey madaxa dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud islamarkaana ku dhaliilay arrimo badan xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo habeenkii xalay waraysi siiyey warbaahinta al-furqaan ayaa si guud dowladda federaalka iyo xukuumadda laba sano jirsatay ku eedeeyey in ay ka gaabisay arrimo badan oo ka mid ah arrimihii loo doortay islamarkaana ay horay u ballanqaaday in ay wax ka qaban doonto xildhibaanka ayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba ku eedeeyey in aanay waxba ka qaban dagaalo beeleedyo kusoo laalaabta goobaha ay ka taliyaan halkaasi oo ay cadow midba midka kale daadinta dhiiggiisa u hamuunqaba isku noqdeen qabaa'ilkii walaalaha ahaa cabdisamed macalin ayaa sidoo kale carabaabay in waddada uu qaaday xasan sheekh laba sano ka hor markii la doortay ay ahayd mid khaldan oo ay astaan u tahay fudeed shicaarna u yahay caadifad labadaasi oo fagaaraha dagaalka aan waxba laga faa'iideyn maxaa la yidhaahdaa in laba sannadood ay qaadatana waxa weye wax runtii la dhihi karo dariiq saxa lagu socdaa ma ahan waxaan aaminsannahay inaanay laba sannadood ay tahay ay ku badan tahay kulley kulley waxaan qaabka istaraatiijiyada dagaalka loo aaday iyo qaabka loogu talagalay waxaan aaminsannahay inuusan ahayn qaabka saxda ahaa ee lagula dagaalamay ciidamo aada u fara badan oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo badan oo runtii qiimo badan ku dhexle ummadda soomaaliyeed iyo maxaa la yidhaahdaa ku maqan xildhibaan cabdisamad ayaa sidoo kale buriyey halkudhigyadii xasan sheekh maxamuud waxa uuna tilmaamay in soomaalida marka laga eego dhanka heshiiskeeda la geeyey meel ka shiseysa halkii ay joogtay sloganku waa qurxoon yahay laakiin magacaas qurxoonaa shaqadii la rabay laguma qabanin maantana ma taalo oo adigaa hadda ka wada hadlayno qabaailada soomaalida oo isdilaysa oo ka badan waktigii horsay ahaayeen kasii badan xiriirada dibaddana hadda un dowladaha dariska noo ah laga celinayo dalka iyaga laga celinayo goobaayaan maxaa la yidhaha soomaaliya waan dawlad jooginin baysan xuduudaha isu gudbi jirin maantana waxaa arkaysaa inay damaacinayaan xuduudihii iyo badihii soomaaliya marka waxaan si leeyahay slogankaasi haddii soomaaliya heshiisa dunida la heshiis ah ay imaanayso weli waa dhimantaha kulli hadda ma hayno laba sano oo u buuxsantay kadib doorashadii xasan sheekh waxaa isa soo taraya dhaliilaha loo jeedinaya ee ku aadan waxqabad xumadiisa walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa safar shaqo ku tagtay qeybo ka mid ah degmooyinka walaayada sakariya cumar ayaa ka warramaya
safarkan maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe oo uu horkacayo waliga gobolka nuqabada waxgaradka soomaaliyeed iyo kuwa gobolka ayaa waxa ay ku mareen deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyagoona kulamo gaargaar ah la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan degmooyinka iyo deegaanada ay safarka ku marayeen waxaana safarkan maamulka islaamiga ah ee jubbada dhexe uu deegaanada wilaayada ku soo marayay barbar socday dowraad iyo kulamo wacyigelin ah oo loo sameynayay deegaanada iyo degmooyinka ay safarka ku marayeen wafdigan uu horkacayo waliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe naqiib malaaqa biyey axmed oo ah naqiibka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo safarkan ka mid ahaa ayaa ka warramay waxyaabaha ay isla qaateen maamulka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo beelaha dega deegaanada ay safarka ku soo mareen wafdigan beelahaas iyo wilaayada waxay isla qaateen in ay lagu dhaqmo kitaabka iyo sunnaha ee cadowgana lala dagaalamo naf iyo maalna lagu bixiyo waxyaabaha cadowga uu wado ee sida soodiimaha oo kalena la baabi'iyo ee cadowga ummaddana xaalufinta dhirtana la joojiyo marka ilaah ayaa ku mahadsan beelihii deganaa walaayada jubbada dhexe iyo waalaga waa isla qaateen intaas marka halkaas ay arrintu noo tahay waxaan walaayada la garab taaganahay naaf iyo maal iyo in aan ku dhaqanno shareecada islaamka intaas kadib waxaa isna safarka wafdigana ka mid ahaa nabadoon ibraahim shaacirul islaam naqiibka guud ee waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah isagoona soo jeediyey tixgabay ah oo dhinacyo kala duwana taabanaysay qur-aanka ilaahay i qoolka nabaga misgafaayan qaacidada islaamkan hoobaliyan olooceyna marbaqalad masheenas walaana niiska qataarinyaa hoolu ku qumuwayti qiyaasrigeeda asqobudu waysan qolo kastamana adi qumaga noo jeanka qoron qaar mayleyina qur'aanka ilaahay ii qoolka nabaga qobsano wali liiska qobsadu qiyaas halka shalqaadoytan qiyaamidadliin qobsaday qaala tacaala qaala rasuulullaahi iyo quraa'da ee jamaacajo iyo qiyaaska saxiixiga walanhayn quug ayliin arneeleyin gebagabadii kulankan safarada shaqo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee ku soo martay deegaanada iyo degmooyinka wilaayada waxaa ka warbixiyey waliga gobolka jubbada dhexe sheekh cali darwiish wuxuuna ka warbixinayaa qabaa'ilada ay la kulmeen iyo deegaanada ay ka dhaceen kulamadaasi jowladan iyo safarkan aan ku jirno aad wax iga weydiisay haddii aan kaaga warramo waxaan ku jirnay muddo laba asbuuca laba toddobaad ilaahay mahaddii dhul fara badan ayaan soo marnay wilaayadii jubbada dhexe markii la dhisay jowlaad hore way jireen oo aan ku soo marnay degmooyinka tanu laakiin waxay kaga duwanayd degmooyin keliya kumaan akeen oo qabaa'ilkii iyo tuulooyinka maraynay dowraad iyo kulamo iyo is-arag ayaa iyay isugu jirtay si guud jowladeennii waxaan ku hormarnay magaalada degmada saakow maxaafadada fadhigeenna ugu horreeyey wuxuu ahaa fadhigii aan u qabanay nuqabadii guud ee gobolka ee aan ku dhisnay ilaah ayaa ku mahadsantaa way inoo suura gashay taasu markay inoo dhammaatay kadib waxaan bilownay jowlaadka aan ku maraynay qabaa'ilka deegaanada iyo deegaanka khaasatan tuulooyinka iyo meelaha ka baxsan magaalada waxaan marka hore ku bilownay beesha dabare arabow kadib waxaan ku xijirnay beesha culyahan oo aan kula kulannay magaalada salagle sidoo kale beesha abeesguul oo aan kula kulannay naasiriya sidoo kale beesha yantaar oo aan kula kulannay goomir sidoo kale beesha eelaay oo aan kula kulannay magaalada jawaarey iyo sidoo kale beesha leysaan oo aan kula kulannay daarusalaam iyo beesha geelidle oo aan kula kulannay barow diile iyo beesha macaliweyne oo hadda gugasheedii aan fadhino soo laabnay deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ayaa waxaa ka dhaca kulamo ay isku arkaan qabaa'ilada dega deegaanadaasi iyo maamulada islaamiga ah kulamadaas oo looga arrinsado arrimo ay ka mid yihiin in beelaha walaalaha ah ay si daris wanaag ah ku wada noolaadaan iyo inay kaalintooda ka qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday waddanka soomaaliya afar dhibic shan milyan oo qof ayaa ku barakacay colaadda ka taagan ethoobiya cabdulla makhtaar ayaa ka warramaya in ka badan afar dhibic shan milyan oo qof ayaa la xaqiijiyey inay ku barakaceen colaadda hadda ka taagan dalka itoobiya ee dhaca bariga qaaradda afrika kuwaas oo ka guuray miyi iyo magaalo intaba sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani-aadannimada dadka barakacayaasha ah ayaa warbixinta lagu sheegay in intooda badan ay yihiin kuwa ka barakacay dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga xabashida ku hoos jira iyo ismaamulada oromiya iyo tigreega sida ay sheegtay hay-adda ooja ee racsan ururka qaramada midoobay warbixinta hay-adda ayaa muujinaysa in barakaca ugu badan uu ka dhashay colaado kaas oo gaaray heerkii ugu sarreeyey tan iyo labada kun laba-iyo labaatankii warbixintu waxay sheegtay in konton iyo lix boqolkiiba dadka colaadda itoobiya ku barakacay ay barakaceen in ka badan hal sano halka saddex iyo labaatan boqolkiiba ay barakaceen muddo ilaa laba sano gudahood ah si kastaba ha ahaatee barakaca ka socda dhowr gobol awgeed tirada barakacayaasha maanta waa afar dhibic shan milyan waxaa sidaasi lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta hay-adda dalka itoobiya ayaa sannadihii u dambeeyey la kulmay aafooyin soo noqnoqday oo ay ka mid yihiin colaadda u dhexaysa dowladda itoobiya iyo ismaamullo ka soo horjeeda dowladda iyo masiibooyinka dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin rabshadaha ka dhexeeya beelaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan diyaaradaha gumaysiga yuhuudda ayaa habeenkii xalay duqeymo ba-an ka geystay deegaano dhowr ah oo dhaca marinka khaza wakaaladda ah wararka falastiin ee wafaa ayaa tiri ciidamada gumaysiga ayaa caawa weeraro culus ku qaaday deegaano dhaca bariga magaalada khaza kuwaas oo sababay inay ku shihiidaan kuna dhaawacmaan tiro muslimiin ah ilaha warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in saddex falastiiniyiin ah ay ku shahiideen halka labaiyo toban kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo yuhuuddu ay la beegsadeen laba guri oo ku yaala koonfurta magaalada khaza diyaaradaha gumaysiga yuhuudda ayaa sidoo kale burburiyey dhismihii duulista ee bartamaha magaalada khaza waxay weeraradan imaanayaan iyadoo maraykanku oo wado dadaallo uu ku doonayo in dagaalada lagu joojiyo maadaama ay ka adkaan waayeen muqaawamada balse yuhuudda ayaa aada u ceebsanaysaa inay aqbasho dalabka ka yimid dhanka falastiiniyiinta oo ah in ciidamada yuhuuddu ay ka baxaan marinka khaza maraykanka masar iyo qatarna damaanad qaadaan in xabad joojintu sii socoto ilaa heshiis dhammaystiran la gaaro warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oonagaynta